Shamsu Maxamed Jiilaani oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Kismaayo ayaa ku dhiiratay inay ku shaqaysato xirfadda rinjiyeynta guryaha gaar ahaan sawirada ama artiska kadib markii ay ka baratay xirfaddan saygeeda oo shaqadan ku jira. Lacagaha ay ka hesho shaqadan ayay ku kabtaa saygeeda si ay uga maareeyaan nolosha carruurtooda. Shamsu Maxamed Jiilaani ayaa sheegtay in xirfaddan dhaqaale badan ay ka samaysay isla markaana ay ku hami jirtay inay meel wanaagsan ka gaarto.
waxaan ku shaqaystaa xirfadaan Een, xirfadaan waxaan bartay adi inkastoo ani aan ku haminaayay laakiin waxaan bartay dhowr sano ka hor waxaan i baray odaygayga aqiil artist maasha allah asagaa i bara igu dhiirigeliyey run ahaantiina hadda heer fiican aan ka gaaray heer waxaa gaaray ani keligay aan ku shaqaysto oon sumcad iyo dhaqaalaba aan kasoo hooyiyo walaahi xirfadaan qurux ahaan iyo sh- wax aan iska jeclay ahaan jirtay marka markii asigii uu igu soo biiray odaygayga aqiil artist khayr allah siiyey markaasaa dareemay inay waxtar leedahay bulshada wax badan oo kusoo kordhin karto ee taa luqad walba oo la fahmi karo luqadda ugu qaalisan inay artiska tahay waayo artiska wax weyn waay qofka dhagoolka ah wuu fahmi karaa isagoo lo- loola hadlin qofka indhoolka oo kalete wuu dareemi karaa haddii loo sharxo qof walba adiga oo luqadda ay ku adag tahay waa wuxuu fahmi karo waay tartamo badanaa soo galnay waxaa ka mid eh, sanadkii hadda madaxweyneyna hadda soomaaliya xasan sheekh oo kaleete sanadkan ma sanadadii uu ka- sanadkii ka horeeyay oo kaleete waaga uu madaxweynaha uu ahaa brograam uu asaga uu mas-uul uu ka ahaa uu noo qabanayay uu xataa aan ka qayb galaa jirto anagoo badan gruub ah muqdisho ka dhacaya marka maasha allah hu- goola- guulaa kasoo hooyiyey sawir kastaa ilaa hadda wuu yaalaa taariikh quruxsan yahay. laakiin qof walba wuxuu ku qanacsiyaa mar walba wuxuu uu shaqaystay inuu uu dhadhamiyo gabar iyo wiila ii joogaan hadda aan kula hadlaayana xaamila ahay maasha allah mana isdhihi mana isku liida awlaad ilmaha kuu joogto hooya taa guri fadhiyo kaleete iyo uuraa leedahay iyo wax caqabada ma kala kulmin